bismillaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin axadda taariikhdu ay ku hastaysan tahay lixda bisha agosto sannada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhageysiga warka raadiyo wardheer oo dhan mas-uuliyiintii xabsiga ku jirtay ee ka tirsaneyd maamulka degmada beled xaawe ee gobolka gado ayaa dib xorriyadooda u helay ka gadaal markii maxkamad ay ku xukuntay bixinta diyo laba ka mid a dhallinyaro soomaaliyeed oo afar ayagoo ay ku qaarijiyeen gudaha degmadaasi laba ka mid ayay sheegtay maxkamadda inay ku heshay kamid ahaanshaha koox shabaab waxaana sidoo kale la tilmaamay in xabsiga laga sii daayey taliya waa taliyihii saldhigga degmada beled xaawo ee nabasugidda iyo sidoo kale kii booliska oo falkaasi u xirnaa maxkamadda ayaa waxay xukuntay in xabsiga laga sii daayo koo iyo toban dhallinyaro ah oo u xirxirnaa markii hore ka mid ahaanshaha kooxda al-shabaab kuwaasoo dembi lagu waayay sida maxkamadda ay shaacisay mid ka mid ah wariyaasha ku sugan magaalada oo aan qadka taleefoonka kula xiriiray ayaa ii xaqiijiyey deysmada dhallinyaradan iyo sidoo kale mas-uuliyiinta ka tirsan maamulka degmada beled xaawo waxaana soo gabagabeeyey qaadista dacwadii ka dhanka ahayd gelintii maamulka beled xaawo iyo saraakiishii ilaamaha amniga ee markaas maamulka jubbaland ee ka howlgelayay degmada beled xaawo markii ay ka dhaceen falaal afar qof ah oo dhalinyaro ah oo lagu dilay degmada beled xaawo saraakiilay ciidanka qalabka markaasi maamulka jubbaland khaasatan waxa ay go-aan ka soo saareen markaa raggii mas-uuliyiinta xirnaa oo qayb u ahaa guddoomiyaha degmada beled xaawo guddoomiye arrimaha bulshada iyo taliyihii ciidanka nabasugidda ee gobolka gado waxaa la sheegay in afarta qof ee la dilay laba ka mid ay si toos uga tagsanaayeen al-shabaab laba kalena lagu qaldamay oo magtooda loo inuu bixiyo maamulka degmada beled xaawo iyo sidoo kale markaa mas-uuliyiinta maamulka jubbaland ee ku sugan degmada beled xaawo labada dhalinyarada ah ee markaa la sheegay inay ka tirsanaayeen al-shabaabna lagu cadeeyay inay bamba gacmeed ku tuureen mid ka mid ah nabadoonnada ee degmada beled xaawo ku nool ee gurigiisa oo saddex ka mid a carruurtiisa ay ku dhaawacantay laakiin isaga uu ka badbaaday laakiin labada kale ee dhalinyarada ah ee wax dembi a lagu waayey markaana maxkamaddu ay amartay in magtooda uu bixiyo maamulka degmada beled xaawo iyo sidoo kale wasiirka amniga ee maamulka jubbaland ee ku sugan degmada dorow mas-uuliyiintana waxaa lagu amray in hadda wixii ka dambeeya si toosa uga howlgeli karaan degmada beled xaawo luuq iyo dolow oo hadda inta badan ay shaqooyin ka qabsadaan wax dembi aankan lahayn sidoo kale maxkamadu ciidanka qalabka ee maamulka jubbaland waxay xabsiga degmada beled xaawo kasii daayay toban dhalinyaro ah oo loo haystay inay ka tirsayihiin al-shabaab oo casis ay u fidiyeen oo ay sheegeen in marka eedeysanayaashaasi wax dembi a lagu waayey baaritaanka bacdi markay ku sameeyeen koo iyo tobankaas dhalinyarada ah iyona xabsiga degmada beled xaawo laga fasaxay dawlintu waxaa la sheegay in hadda wixii ka dambeeya ay shaqayn karaan oo xilaalkooda ay sidii ay ugu shaqayn jireen ay ugu shaqaynayaan dadkii labada dhalinyarada ee lagu qaldamayna magtoodu laga rabo maamulka iyo mas-uuliyiinta maamulka jubbaland ee ku sugan ee degmooyinka beled xaawo iyo sidoo kale wasiirka amniga ee maamulka jubbaland degmada luuq booliska keli waa lasii daayey isaga qudhiisu u xirnaa inkastoo si rasmi aan loo shaamaynin waxaa diyaad lagu haystay laakiin dadaalo badan iyo sidoo kale wadahadalo badan oo dhex maraa layidhi mas-uuliyiinta maamulka jubbaland waxa ay suurtagal noqotay in xabsiga laga sii daayo wararka qaar waxay sheegayeen in diyaad uu ka dambeeyey ama uu abaabulay weerar miino ka dhacay inta udhexaysa degmada luuq oo loo dhigay wasiirka amniga laakiin cadeymo markii dambe lagu waayey ujeedka warka hore loo xirina ay taa ahayd laakiin warar dambe oo soo baxay waxay sheegayeen in wax fala uusan ku lahayn miinadaasi lala damana in lagu qaarajiyo wasiirka amniga oo ku safeeyey wadada xiriirsa degmada luuq iyo dolow dhinaca kale isla wararka jubbooyinka xildhibaano ka tirsan maamulka jubbaland ayaa waxa ay sheegeen ama ugu baaqeen maamulkaasi in la taageero ciidamada howlgalka ka wada duleedka degmada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose howlgalladan ayaa la sheegay inay yihiin kuwo ka dhanaa dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab ee ku sugan qaybo ka mid a deegaanada jubbooyinka ciidamadan ayaa maalmihii lasoo dhaafay tuulooyin dhowr oo hoos yimaada degmada kismaayo waxa ay ka sameynayeen howlgallo baaritaano ah iyo sidoo kale bacsiga kooxda al-shabaab oo iyadu horey loogu baaqay dagaal ka dan ah in laga sameeyo deegaanada jubbooyinka al-shabaab ayaana weli gacanta ku haya qaybo ka mid a deegaanada jubbooyinka iyo weliba guud ahaan gobolka jubbada dhexe
wixii ka dambeeyey waxaa ii muuqanaya iskaalo nabadeed iyo howlgallo ay qaaday dowladda gobolgoleedka soomaalida jubbaland deegaamo galbeedka iyo koonfuriga oo la xoreeyey sida deegaamo waqooyiga iyo galbeedka oo la xoreeyey sida mataqaanaa qaabqaam goobweyn buulagudu yoontooy baarsambuni ilaa intaa insha allah waxaan u rajaynayaa ciidamada mataqaanaa ee howlgalka iyo dowladda oo mataqaanaa horusocod waana ku garab taagana haddaan anigu ku hadlahay magaca golaha shacabka ee dowlad goboleedka somaaliya jubbaland runtii aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa muxuu ahayey howlgalka ka socda aagaga muxuu ahayey ee ku aadan kismaayo iyo jihooyinkeeda oo lagula dagaalamayo qoladan dhalinyarada ee nabaddiidka ah aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa hadeerna bilowgiisii meel fiican buu maraya aad bay iyo quseeyaan sida buula gaduud iyo yoontoy ilaa iyo erya jabaana laga gaaro aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa tuulooyinkaasna hadeertaan si degan bay xaaladooda aad bay u fiican tahay inta laga xoreeyey nabaddiidka
halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer maanta ayaa lagu wadaa in golaha wakiilada maamulka somalilan ay doortaan hoggaan cusubka gadaal markii uu iska casilay guddoomiyihii golaha wakiilada somalilan cabdiraxmaan ciro oo ah guddoomiyaha xisbiga wadani ahna musharaxa xisbigaasi cabdiraxmaan ciro ayaa isqaaladiisa gudbiyey toddobaadkii hore iyadoona haatan ay maanta u tartami doonaan xilka guddoomiyaha baarlamaanka maamulka somalilan baashe maxamed oo ah guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo sidoo kale cabdiraxmaan oo asigu ka tirsan xisbiga wadani labada nin ee ka kala socda xisbiyada wadani iyo kulmiye oo ah xisbulxaakimka ayaa waxaa la filayaa in si aadahay ugu baratamaan iyadoo maanta saacadaha so-aada lagu wada in xilka guddoomiye ku-xigeenka koowaad uu iska casilo baashe maxamed oo la filayo inuu ka mid noqdo tartamayaasha guddoonka baarlamaanka maamulkaasi dhinaca kale ku-xigeenka koowaad ayaa waxaa uu tartami doono ilaa iyo shan xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka maamulka somalilan doorashadan ayaa lagu wadaa saacadaha so-aadan inay ka qabsanto magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan halkaasoo la sheegaya haatan in weriyaasha iyo qeybaha kale kala duwan ee ka qaybgalaya doorashada ay kusii qulqulayaan hoolka fadhiga u ah golaha wakiilada maamulka somalilan ururka al-shabaab ayaa waxa uu soo bandhigay askari kenyaan ah oo lagu toogtay qaybo ka mid a deegaanada gacanta ay ku hayaan waxauna askarigani ka mid ahaa askartii lagu qabtay dagaalkii ka dhacay deegaanka ceelcadde halkaasoo al-shabaab kal hore weerar xoogan ay ku qaadeen askarigan ayaa waxaa laga duubay muuqaal video ah oo lagu baahiyey baraha internetka ee lagu faafiyey warka al-shabaab asiga oo la hadlaya dalka kenya iyo sidoo kale shacabka kenya waxaana askarigan uu ka mid yahay askartii gacanta u gashay xilligii la weeraray ceelcadde oo fariisin u ah ciidanka kenya ee qaybta ka ah howlgalka midooda afrika ee amisom waxaa saaki degan xaaladda magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose oo maalmihii lasoo dhaafay ay ku dagaalamayeen maleeshiya beeleed horey halka dagaalamay iyadaoo saaki lasoo sheegaya xaaladdu inay ka yara degan tahay maalmihii lasoo dhaafay waxaase weli jira kacsanaan ku aadan magaalada xilli ay weli ishor fadhiyaan maleeshiyaadkii ku dagaalamay magaaladaasi dadka deegaanka ah ayaa la sheegayaa in ay ka barakaceen intooda badan xaafadaha dagaalka uu ka dhacay ayagoo ka baqdin qaba waxyeelo kasoo gaarta diriir marka la dhex marta maleeshiyaadka halkaa ku dagaalamaya waxaana wararkii ugu dambeeyey ee marka laga helaya ay sheegayaan xaaladda in ay tahay weli mid aan laysku hadlay karin inkastoo laga dareemaya degenaansho caga badan aan ku taagneen magaalada marka ugu dambeynna wasaaradda qorsheynta ee xukuumadda soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in la maaray doono shaqo-la-aanta baahsanee ka jirta dalka xilli uu ka hadlayay wasiirka dhalinyarada inta badan ka qalinjibisay jaamacadaha ku yaala magaalada muqdisho oo camal la-aan awgeed ay ku kalifto duruufaha inay ka tahriibaan dalka dhibaatana ay soo gaarta nafsadooda ayaa sheegay in haatan arrinta wax laga qaban doono lana samay doono arrimo la xiriira shaqo abuur loo sameeya dhalinta soomaaliyeed si ay u noqon kuwa dalka isaga qaxa kana tahriiba waxa uuna marow la hadlayay arrintaasi warbaahinta sheegay wasiirka wasaaradda qorsheynta jamaal tiro badan oo ka mid ah dhalinta soomaaliyeed ayaa sanad waliba waxa ay ka tahriibtaa soomaaliya ayaga oo raadinaya nolol ka wanaagsan tii ka jirtay dalka waxayna intooda badan nafsadooda riski u geliyaan iyo dhibaatooyinba boqolidda qaaradda yurub ayagoo sii mara qaybo ka mid ah wadamada sudan iyo sidoo kale libiya oo dhibaatooyin iyo tacadiyo kala duwan ay kala sii kulmayaan qaarkoodna waxay ku jiraan weli xabsiyo ku yaalla waddamadaasi ayagoo loo hayso falal kala duwan haba ugu badnaatee kuwo gacanta ugu hayo shakhsiyaad ah loogu magacdaray magafayaal ku sugan dalka libiya warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheer akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo waa naga inta anigoo ah saaxiibkiin maxamed nuur amiin ayaa idiin soo saaray idiin akrinaya intaynu mar kale dib u kulmayno sidaasiyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh